عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل انت casharka bilaabin kolley su-aasha qayban aan marka horeba la hadhay su-aashii koowaadee xalay waxay ahayd un bal xadiidkan uu dhigtay ee uu kana cabiray axaadiidan imakaan haynaa waxay tilmaamaysaa ama loo daliishaday xadiidkaasi inuu daciif yahay xadiidku kolley laftigiisuna intan kuma dhammayn sheekhuna sidii caadadiisii ahayd waa kan oo muu marin oo muu sheegin cidda warinaysa ee bal xadiidkan horta yaa soo saaray baa su-aashaydu ahayd waxaan filayaana beryihii hore in markay noqoto xadiid takhriijkii iyo dee dowraad baa lagu qaadan jiray ama casharaa lagu dhigan jiroo ruuxa duruq dhowrana waa la mari jiray laakiin way howl badnayd waxa laga yaabaa inay waqti maalmo kaba qaato kitaab uu hayo xadiidkii kuba jiray si u helo maanta se wixii oo dhammi way is wada bedeleeno xataa kutubtii loo dejiyey takhriijka xadiidka iyo bal sida loo helay iyo duruqda lagu baadhayo kale maanta waxaan filayaa inaanay faa'iido sidaasaba aanay lahayn oo ahamiyadii ay lahayd iyo mansiladeedii meeshii way kaba baxday ama waxyaalihii bal waxaan filaya inaan kuba raagahayn ee dadku maanyar xulanaya dadkan ark bay adigaa gacanta ugu hortaagay ayaa wariye xadiidka muslimiin nasaa-i axmed bas iska dhaaf waaye horta dee halka ugu sokaysaan qabsanaynaa muslim baa xadiidka markaa soo saaray oo dee waa axad asaxiixayn laftigiisa waa wada aragtay maan filaya laftiga oo dhan yaa bal isagoo dhan haya laftigii haya lafdigan muslim xadiidkan dee intan waa aakhirkii intii ka horeysay مخمس آه. آه. صلاة نوتي صلاة عصر واي واي أرنت لا يابك لنا إمام نووي حديثك مو قبان به وحو كقبتي أون inuu xadiidku fadliga casarka iyo isku boorinan wax kale oo kaba taabtay ma jirto sheekhuna waxaad moodaa dhici kartay inaanu markan soo xaadirsanayn inuu xadiidku saxiixa muslim kuba sugan yahay bal iminka su-aashayda taallaa waxa weeye xadiidkii wuxuu yidhi ama axaadiidan aynu soo marnay maqribka iyo tacjiilkeeda tilmaamaysay ayaa waxaaba loo daliishaday xadiidkan daciifnimadkiisa xaggee wejga istidlaalkaasi noqonaya ama labada xadiid ay iskaba caaridayaan intaan sixadiisa iyo waxaa uba gelin halkan dee maxaa keenay xadiidyada iyo xadiidyadan imika lafdi saasoo maxaa halkan mucaaradada maxaa keenay nacam wuxuu keenayaa xadiidku in taakhiir maqribkii la axaadiidana waxay keenaysay xataa nasaa-i isagu baabka u dhigtay waa taakhiir taakhiir almaqrib uu dhigtay ba uu haatan u daliishaday bal haddaba su-aasha imaka aan ahaynee dibaa ugu yar laami doontaa xadiidkii wuxuu leeyahy waa loo daliishaday wajkiisa bal markaasna waa nooc yar mucaarado iyo tarjiix oo kale haddaynaan eegin mucaaradadan xadiidkan muslim axaadiid boqol ku dhow oo aimadu kuba naqdiyeen baa jira ama ictiraad waxna dee ay xoog leeyahay ictiraadku waxna oo aanu saa xoogba u lahayn oo lagaba jawaabay ilaa kolley waa daaraaqun iyo ragle keligii maahe axaadiidta badnayd ee a'immadu ay ictiraadka ka keentay ama ay naqdiday sanad inta badan ha u badnaadee xadiidku kuma jiro oo axaadiisii lagu naqdiyey kitaabkii kuma jiro waxaa kaloo jirta nin ibnu camaar laydhaha shahiid kolley shahiid waxaa loo yidhi saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijrada markii nimankii qaraamidada ahayd ee xaramka soo galeen yowmu tarwiya ee wixii joogayba laayeen dadkii lagu diray buu ka mid ahaa isagoo sannadaa imaamkaasi soo xajay isaguna kitaab uu leeyo ina soo gaadhay oo ilaa dhowr iyo soddon xadiid oo muslima uu wax ka sheegayo macnaa xadiidkan isna kuma jiro oo kale xaafidna waa ka tan jaanibkan ee bal iminka tan leeyahay gees hadduu cilo ma leeyahay misshuduud ma leeyahay taasi marka waxaa laga yaabaa hawl inay noqoto idinma dirayo bal xadiidkan shuruuddii saxiixa itisaalu sanad iyo cadaalatu ruwaad iyo dabdigeed xagga waxaan kaga cilayn karnaa bal inay hadhow jamcin baan isaga baahanaynaa kuwan waxaan ku cilayn karnaa ma jira bal waa su-aasha dambe aan idin celinayo bal ruwaaddiisan wixii aan saxaabiga ahayn eega ruwaad la daciifiyey ma ku jiraan ruwaad aan cadaala u sugnaan ama dabdi gees kalena saqad miyuu jiraa xadiidka oo kala go miyuu jiraa bal intaasna dib u soo yar eega cilada iyo shuduudka waan iskaba daynaynaa waayo iyadu duruqdoo dhanoo xadiidka laysu wada keenay iyo taas bay isaga baahantahay xataa musnadka imaam axmed aragteen dee duruqda qaarkood dacfi baa jiro ibnulahiicaya baa kuma sugan bal markaa duruqda qaarna kuma sugne markaas waxaan leeyahay su-aasha waan dambaysisan e kitaabkan waday ya de ibnu rajab baa soo qaateen bal waxaan leeyahay dee halkan buusan leeyahay bal hortaan sanadkaasaan yar eegaynaa waxaynu nidhaahno waxbaa meeshan ka iman kara sanad sanad ahaan intaynaan eegin axaadiid kaloo khilaafay bal taa marka dambe waan eegi doonaa waxyaalihii ay culimmadu kuba jamciyeen bal taasna insha allahu tacaala dib ugu yar laabma cashirkana waan yar waday bismi illaahi araxmaani araxiim baabu bayaani maa yukrahu min alnowmi qabla alcishaai adakani baabu bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye yukrahu la karhay oo min alnowmi seexasho ah qabla alcishaai salaada cishaai horteed la seexdo oo ruuxii oon salaada cishaayi tukan inuu seexdo bal rasuulkii ilaahay waa karhi jire karaahadiiyo nicidii taa laba nacay waxa weeye ayuu baabkeedii yahay xadiidkana kolley xadiid abubarzaynu soo maray oo weliba laba gooroo hore aan soo maray isagoo intan ka dheer halkii duhurkii iyo iyadoo isku dhowaayeen laba gooroo dambena ay dambeeyeen ayuu intii halkan ku tacalluqsanayd sheekhu soo qaadanaya waa xadiid markaan soo maro wuxuu yidhi xadaanaa moxamed ibnu salaamin qaala akhbaranaa cabdulwahaab athaqafiyu qaala xadaanaa khaalidin ilxadaau can abi lminhaali can abi barzata ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay kaana wuxuu aha yakrahu mid naca annowma seexasho qabla alcishaai salaada cishaaye horteed la seexdo uu nici jiray walxadiida xadiid iyo sheeko iyo caweyn la caweeyo la sheekaysto bacdahaa salaada cishaaye dabadeedna uu nici jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alxadiidka horeynu u soo maray qeybtan alxadiida bacdahaana baab baa u dambayn doona haddii alla yidhaaho waxbuu keeni doonaa inoo caddayn doona inaanu xadiid dhammaantii ahayn haddii khayr lagu soo jeedo oo kale iyo wax adigu bal maqsuud ama madluuba inaanay dee karaaha kuba sugnayn baab adigu taas buu inoo keeni doonaaye laakiin waa qeybtan hore rasuulka ilaahay uu nici jiray salaada cishaaye horteed in laba seexdo koleyna mucdamu ahlicilmi way naceen qolooyin bal markaas baab kaluu inoo raacin doonaa si uu bal matalan umuurahan iyo karaahada inooguba qaydo dee wixii laguba cileeyeyna waxaaba kaba mid a ama xikmada halkan ruuxu hadduu salaadii cishaayi isagoon tukan horteed seexdo waxaa dhici karta horta in jamaciba dhaafo oo fadligaa weyn halkaa kuba waayo waxaa dhici karta waqtigeedii muudnaa ee ikhtiyaarka ahaa inuu baxo ama waqtigeediiba wada baxo umuuraha saa imanaya waxyaalaha maxaadiirta ayaa kaba ratibmaysa marka bal waxa weeyaan uu qeydi doonaaye see seexasho qabla salaati alcishaai la seexday iyadoon la tukan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu nici jiray karaahadeeduna waa qowlu akari ahlicilm bal markaas haddii waxa weeye laakiin ruux hadday hurdadii ka qaalib noqoto hadday jiraan cid toosinayso oo isagii dee bal matalan ku kalsoonyay inaan jamacno dhaafayn salaadna waqtigeedii dhaaf ahayn bal taa baabka dambe ayaynu eegi doonaa kuba arki doonaaye ee rasuulka ilaahay waa ka dhihi jira marka asalku dee waa inuu ruuxu uu iskaba dhowro inuu dee isagoon salaaddii cisho ay tukan seexdo bal matalan taas haddii dee hurda ay ka qaalib noqotona waa kan baabkii kale baabu nawmi qabla alcishaai liman gulib waa baabu jawaasi nawmi ama cadamu lkaraahati weeye ama cadamu karaahati nawmi inaanay karaahahayn in la seexdo qabla alcishaai salaada cishaayi horteed liman quliba ruuxii laga qaalib noqday oo ruuxii hurda ay kaba qaalib noqotay ikhtiyaarkiisii maaha hurda kaba qaalib noqotay bal ruuxaasoo kale dee seexashadaas ama dee seexday iyadana bal wixii xukumkiisu yahay ama arrintiisu tahay karaaha miyay jirtaa mise karaaha ma jirto dee kolleyna xadiidka uu inoo keeni doono dad seexday oon rasuulka ilaahay ku inkirinoo maxaa u seexateen aanu odhan ayaaba jirta arinkoodna halabay ahaydoo waa inaanay taas basi kuba sugnayn weeye waxaa la mid ah hadduu ruuxu cid helayo toosisa uu seexday waqtigii ma dhaafayo ama jamaacadii ma dhaafayso haddii jamaacadee dadkii ay iyaga waxa weeyaan ay saarnaydba ay tahay oo cid toosisaa jirta hurdo badan oo dee dheero waxyaala dhaafisaa ma jirto bal taasoo kalena waa wax laga soo reebi karo dee arrinkii loo diidayay ama loo karhay in la seexdo ayaan markaa meesha jirin wuxuu uhi musanifku xadaanaa ayub bnu sulaymaana qaala xadaanii abu bakri can sulaymaana qaala saalix bnu kaysaana akhbaranii bnu shihaabin can curwata ana caaishata qaalat actama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bal sanadkii kolley waa dadaynu soo marray abubakarkani waa isma abubakar ibnu abi uweys weeye aynu horeba u soo maray isaga iyo walaalkii waxa weeye ismaaciil ibnu abi uweys oo isagu ka yar oo bukhaari u sheekha cabdilxamiid ibnu abi uweys baa la yidhaahyo kolley waa qoyska ama waxay isla reer ahayn imaam malikiye haddaba abubakarkaasi waa ka sulaymaanna waa sulaymaan ibnu bilaal oo marar kala duwan aynu soo maray saalix ibnu kaysaan baa wuxuu yidhi akhbaranii ibnu shihaabin ina shihaab baa ii waramay can curwata curwa ayuu iiga waramay ana caaishata caaisha qaalat inay tidhi oo curwa caaishuu ka warinayaaye actama uu dibdhigay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bilcishaayi salaadii cishaaye ayuu dibdhigay waa habeen kollay dee arrinkan isagoo dadka dhowraya oo wixii mashaqa iyo dhiba ay ugu sugantay kaba ilaalinaya dee may ahayn tii uu badsan jiray waana tii aynu soo marnay xadiida jaabir oo ahaa inuu dibdhiga hadday dadku hore u yimaadaanna inuu hore u tukan jiray hadday yar dibdhacaanna uu dibdhigi jiro taasi waa xaala tan ka badan bay ahaydee tani waa habeen buu dibdhigay kolleyna waa lafdi isagoo mucallaqana halkii cishaa'iga iyo catamadaya ugu waday bal ma la odhan karaa iyo taas aynu kuba soo marray xataa markaa rasuulka ilaahay salaad dee aad buu u raajiyey xataa naadaahu cumaru dadee masjidkii joogay oo doonaya rasuulka ilaahay inay la tukadaan oo rag iyo dumar lihina waabay joogeen xataa naadaahu cumaru ilaa cumar u dhawaaqay oo yihi asalaata waa rasuulka ilaahay buu ugu yeedhayaa salaadii naama nisaau dumarkii way seexdeen iyo wasibyaanu caruurtii kolley xalayna dikrigan waan soo maray way seexdeen oo macnaha waxa weeye iyagoon salaaddii tukan dadkii way joogaan dee fadhigii ay kuba raageen bay hurda kaba qaalib noqoto waa la seexday ee may ahayn waxay ku talagaleeno ikhtiyaarkooda ahayd may ahayn waa sugiddii ay salaaddii sugayeen waqhti dambena ay noqotay la caajisay baabay seexdeen fakharaja uu soo baxay rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhi maa yantadiruhaa salaadan ma sugayo waa salaadan cishaa'iya jamaceeda axadun axadoo min ahlilardi dadka dhulka ka mid oo hayrukum idinka kayrkiina oo cid maanta salaadan sugaysa si ay u tukato oo u soo jeedayoon idinka ahayni ma jirto ee islaamku ma faafin weli oo madiino wax ka badan dad mustadcafiina hadday makiya ku dambeeyeenna salaadoodu dee waaba dadka mustadcafiinta ee salaadoodii la dhowmanaya ama keli kuba tukanaya markaa cid jamac ku tukanaysay oo jamacii tuga sugaysa xataa hadday madiine dad kale jireen dee dadkii intay tukadeen bay seexdeen dadkii saasa ana meelihii kalena may jirinba islaamku kumuu faafin haddaba cidaan idinka ahaynoo sugayo salaad oo dee san iyadu ma jirtoon idinka ahayn dee intidaarkii salaadana xalay waa tii bal fadli ahaan walow lafdiga uu soo dhigtaan leena waa xagga intidaarka in ayaynu soo maray xadiidkan mid labaad yantadiru axadu min ahli ardi hayrukum qaala wuxuu yidhi curwa walaa yusallaa lama tukanayno yowmaidin maalintaa ilaa bilmadiinati madiine uun mooyee meel kaloo lagu tukanayay may jirinoo islaamku sana xalay soo maray qabla an yafshuwa alislaam wa intaanu islaamku faafin bay ahaydba madiina lagu tukanayay meelaha kale weli islaamkii ma gaadhin makana dadka ku hadhay mustadcafiin baabay ahaayeen wakaanuu waxaanay ahaayeen wuxuu u jeedaa rasuulka ilaahi iyo asxaabtu yusalluuna kuwa tukada salaadan ceshaaye waa xaaladoodiya sii badnayd fii maa beyna an yaqiibo shafaqu inta u dhaxaysa shafaqan waa casaankan cadcadu markay dhacdo dee ufuqa muddo ku yar baaqi noqonaya inta uu qarsoomayo ilaa inta u dhaxaysa qarsoomidaa shafaqa ilaa thuluthi leyli lawali habeenka thuludkiisa hore macnaa waqtigeedii wuxuu gelayaa maqiibu shafaq buu ku gelayaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiidiisii awqaadda kuba caddeeyey iyo bal qowlkiisiba kolley waa arrin dee ay taasi kuba sugantaho qabla maqiib haddaanay salaad la jamcinayo ahayn jamac taqdiim ma gelayso haddabana waxa weeye waqtigeedii mukhtaarka ahaa weeyaane intay tukan jireenna weeye ee waqtigaas haddii la dedejinayo bacdalmaqiib waa la tukan karayaa laakiin waqtigaas ilaa habeenka marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan oo meeshaa hore ah ilaa intaas waabay tukan jireenoo salaadoodu kolkol dee maqiibka way ka dambaysiin jireenba rasuulka ilaahayna laakiin dambaysiintaasi mid waa wax kolkol shuqul uba imanayo waa dambaysiintan aada u dheer xadiidkan iyo kuwa inoo dambeeyeyn horena usoo marnay ay kuba yimaadeen midna waa marka hadday dadku hore u iman waayaan dambaysiin iyo ukaadin uu ukaadinayo isagu kaasi may ahayn sida xaaladan oo kale shuqul uu shuquloomay uun ee dee waa jamacii isagoo sugayo taasi waa xadiidkii jaabir saynu kuba soo maray wa kaanuu yusalluuna fii maa bayna an yaqiiba shafaqu ilaa thuluth lleyl alawal bal markaa in waqtigeedu wuxuu ka bilaabmayaa maqiibu shafaq ee wuxuu kuba dhammaanayaana baabbay inooguba iman doontaa iyo waqtiga ugu dambaysa xadiidka naynay wuxuu ahaa baabu noomi qabla alcishaai liman qulibe waa tan lafdiguu inoogu sugan yahay naama nisaau wasibyaanu rasuulka ilaahayna kumuu inkirinoo maxay u seexdeen iyo maxaa u seexateen muu odhan oo markaa iyaguna ikhtiyaarkooda may ahayne halabay ahayd markaa ruuxay hurda kaba qaalib noqoto dee waa ka duwanya ruuxu dee isagu camdi iyo ikhtiyaarkiiyo isagoon hurdo u baahnayn seexday isku mid maaha markaa karaahadu waa qaybtaasay noqonaysaa kana dee iyada kol hadday qalabadaa tahay weliba cid toosisana ay helayaan oo cid toosisa ay jirto si aanay salaada uba dhaafin basi kuma sugno weeyaan ma karaaha iyada halkan ma jirto xagga wakaanuudanna waqtiga dee salaada ceshaaye waqtigeeda mukhtaarkaa cibaaradan kaana walow dee ay yidhaahaan barhkood dee maaha sariixun kuma ama hadiyo goor ma keento istimraaro kolkol waxaan la laasimin oo la badsan baaba kaana yafcalu lagaba cabiraa haddana markay kaanadan iyo ficil mudaaric ay saraacaan inta badan wax la badsaday ayaabay bal meesha kaba timaadaa saasay barhkood yidhaahaan istimraar bay keenaysaayoo macnaa waqtigii dee mukhtaarka ahaa baaba tan oo intaasay tukan jireenoo rasuulka ilaah iyo saxaabadiisu bal taasay yeeli jireen intaa maqiiba shafaq ilaa thuluthuleyl uba dhaxaysa dee awqaadda qaarkeeda uu ka dambaysiye thuluthuleylna way jirtaa waana inoo soco socotaa xadaثna maxmuud qaala ahbarana cabdالraزaaqi qaala ahbaranii bnu jurayji qaala ahbaranii naaficu qaala xadaثna cabdالlahi bni cumara ana rasuula اllahi slى اllahu عalيyh waslm shugila canha leylaة faakharha sanadku waa dad aynu soo wada maray maxmuudna waa ina khaylaan ibnu jurayjna kolay jurayjku waa awowgii ee isaga magaciisa cabdulmelik baa la yidhaha abihiina cabdulcasiis baa la yidhaha jurayjku markaa awowgii buu noqonayaa kole waa nin caalimo aada u shahiira ibnu jurayj maanta naafic mowla bni cumar buu ka warinayaa naaficna mowlihiisii cabdullaahi bni cumar oo wuxuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay shuqila waa la shuqliyey canha waa can salaati alcishaai leylatan habeen ayaa lagaba shuqliyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh habeen buu kaba shuqloomay waa taa xalayna aan soo sheegaynay waqtiyada uu ka shuqloomay mid kaba mida inay tajhiis ciidan iyo ciidan uama bixinayo taasi oo dee waxay u baahnaayeen uba diyaarinayo uu jaanibkaa kuba shuqloonaa fa akharahaa rasuulka ilaahi salaadii cishaaye uu dibdhigay xataa raqadnaa fi lmasjidi ilaan masjidka dhexdiisii seexanay waa baabkiin waa noomkii canqalaba weeye markuu raajiyey dee dadkana dhici karta howlahoodii maalin oo dhan iyo dee beerahoodii ama howlo kaleba ay kaba shaqaynayeen markaasay dee wada la luloodayo waanu seexanay buuhi fi lmasjidi uma sayqadna waanu soo baraarugnay haddana rasuulka ilaahay soomuu bixin dee cidnama tukanayso kol haddaan rasuulka ilaahay soo bixin uma raqadna waanu seexano uma sayqadna waanu soo baraarugnay uma kharaja calayna anabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa naguba soo baxay horeynuu soo marnay hurdada iyo waxa kuba tacalluqsan iyo naaqadmiyaha weysadii burinaysa iyo mise ma burinayso kollay jaanibkaas waa kii inoo horeeyuu baabna uba dhigtay bal dee noomka khafiifkii inaanu burinayn noomkaa saqiilkaa uun mooyaane xadiidkanna kollay weysada inaanay hurdadu burinayn dee dalaalo cadi uguma sugno oo in haddii bal waxa weeyaan san ay u seexdeen ma fadhi bay kuba seexdeen iyagoo mutamakiniina mise maaha oo dhinacay dhulka dhigeen taas lafdiga kuma cadda imanka ha soo tooseenoo marka dambe haba tukadeeni ciddii seexatay miyay weysaysatay mise ma weysaysan ixtimaalaad kuu jiraayo bal markaa halkan dee daliil uguma sugnaanayo jaanibkaas ee dee umuurihii kaleynu soo maray ayaa adiladu kolley ay noqonaysaa ama tafriqa haba noqoto ama dee iyo wixii kaleba kuba tacalluqsanaaye qaala wuxuu yihi markaas uma kharaja calayna anabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaah baa soo baxo uma qaala wuxuu yihi laysa maa nin axadun axad min ahli lardi dadka dhulka ka midi yantadiru mid sugaya asalaata salaadan hayrukum idinka aan ahayn axadaan idinka ahayn oo maanta salaadan sugayaa ma jirto macnaa xataa dee dadkii kale tukanayay intan kumay dhammayn kollay muslimiintu oo madiinada dee way islaamin markaa reer madiina waqtigana markii uu rasuulka ilaahay madiine tegayba maaha oo xadiidka inoo soo socday ibnu cabaas baa warinaya welibana xaadir buu ahaa dee isaguna waa sanadii sideeaad wixii ka dambeeyey unbaaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la kulankiisa iyo imaatinkooday madiine yimaadeen aabihii la soo hijrooday taas bay fadxumaka uun horteed bay madiine soo gaadheen bal markaa waxa weeyaan dee dadkii kale meelo kale ku tukanayay intay tukadeen bay seexdeen intay tukadeen bay laakiin dee ciddan sugaysay waa ciddii masjidkii rasuulka ilaahay joogtay ee habeenkii kala barhkii ama ku dhowaatayba laysa axadun min ahli ardi markaa axadkaasoo hayrukum oo yantadiru salaata salaada sugayaa ma jirto oo hayrukum idinka hayrkiina idinka aan ahayn wa kaana bnu cumar bartaas buu rasuulka ilahi hi markaa maxaa dhacday waa maxalu shaahidku xataa raqadnaa fi lmasjidi ruquudkana halabay ahayd waana taa tarjamadii kollay iyadana shaahidka halkanuu kuba sugan yahi wa kaana bnu cumara naafic baa le ina cumar wuxuu allaa yubaali mid aan u aaba yeelin aqadamaha salaada cishaay inuu horraysiiyo ama akharaha inuu u kaadiyuu dibdhigo oo ibnu cumar dee salaada cishaaye dee haddii uu horraysiiyo iyo haddii uu dibdhigaba isaga isugu mid bay ahayd kollayna kolkol waa dibdhigi jiray macnaa waqtigeeduna dee markaa maqiibu shafaq waa ka dambaysiin jiray laakiin isaga waxa weeyaan inuu horraysiiyo salaadii iyo iyo inuu dambaysiiyo isaga kol haddii bal matalan taas iyada dee isaga isgu mid bay ahayd hadduu doono waa dambaysiin jiray bal kolkolna waa seexan jiray ooba kan idaa kaana hadduu yahay laa yakhshaa mid aan ka cabsanayn an yaqlibahu nawmu hurda inay ka qaalib noqoto can waqtigaa waqtigeedii uu kaba markaa ay hurdo ka qaalib noqoto ay kaba saarto oo waqtigeeda ay uga qaalib noqoto kol haddaanu ka baqanayn inuu dambaysiiyo markaa isaga agtiisa wax dhibay lahayd may jirin wa kaana wuxuu aha ibnu cumar yarqudu mid seexda qablahaa iyada horteed waa qabla salaati alcishaa de kolley tanna waxay ku xambaaran tahay waa cibaaradan horeba idaa kaana laa yakhsha an yaqlibahu nawma can waqtiha taas baa inoo caddaynaysa oo marka aanu ka cabsanahayn hurdadani dee intay hurdo badani hayso inay hurdadu laba tagtay aanu kaba baqanahayn bal taas baa ay hayd hadduu u kaadiyo iyo oo uu xataa sii hor seexdo marka hore iyo hadduu dambe dib dedejiyaba isaga isugu mid bay ahayd waanu seexan jiray laakiin waxaa riwaayo kuba timi cabdirasaaq iyo ay warinayeen waxaa dhacaysa inuu cishaayiga hortiiba seexdo laakiin wayaamuru an yuuqiduuhu weeye wuxuu dadka fari jiray ama de dadka gurigiisa inay toosiyaan markaa hadduu isleeya hurdadu iminka kulama tegayso ama cid toosinaysa ay jirto bal markaa dee waaba iska seexan jiray waana taa halkaa hore aan lahayn hurdadii qalabada ahayd ee ruuxii aan ikhtiyaarkiisaba lahayn dee la mid maaha hurdadii ikhtiyaarkiisa ku seexday haddii xataa ikhtiyaarba ay tahay oo cidi ay toosinayso jamcana aanay dhaafayn ama salaadu waqtigeedii aanay kaba baxayna dee iyaduna wax jaa-iso karaahadaasi markaa way suulaysaa ee laakiin markaa laga baqanayo dee inay waqtigii fiicnaa salaadiisii uu markaa dhaafo ama waqtigiiba uu wada dhaafo ama jamciba dhaafo iyada markaa caynkaasa ma haboona oo waa taa rasuulka ilaahay karhi jiray dee mucdam ahlicilmina ay kuma tagaan karaa halkan qaala bnu jurayjin ina jurayj baa wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi licadaa'in cadahu waa cadaa ibnu abi rabaax ayaa waxaan ku idhi maxay ma ahbaranii bihi naaficun hoo kolley cibaarada idnimaado sharxan qolooyinkana sharaxayseen ee ibnu jurayj baa xadiidkan eeg naafic buu ka wariyey waana xadiid ibnu cumar cadaa ibnu abi rabaaxuu sanado badan oo labaatan ku dhoweyd laasimayba cilmigiisiina uu xambaaray ayuu weydiiyey arrinkan muxuu weydiinayaa arrintan uu naafic ka maqlay ayuu weydiiyey xadiidkanuu weydiinayaa marka cibaaradana qultu waxaan ku idhi licadaain ay oon ku sheegay weydiiyeyna ma ahbaranii bihi naafic wey waxa naafica ma xadiidkan uu ii sheegaan weydiiyey marka waa kan isna xadiidkan mid laba mida ibnu cabaas ka maqlay buu u kordhiyo qaala markaa wuxuu yidhi cadaa ibnu abi rabaax baa odhanaya samictu waxaan maqlay ibna cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas yaquulu xaaluu ku qowlayo actama uu dibdhigay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam leylatan habeen buu bilcishaayi salaadii cishaayi dibdhigay xataa raqada naasu ilaa ay dadkii seexdeen waa sida xadiidkii hore ibnu cumarba wasayqadu ay tooseen oo waraqadu ay seexdeen oo wasayqadu haddana ay soo baraarugeen faqaama cumar bnu lkhadaab canaa rasuulka ilaahay aada buu u raajiyey cumar ibnu lkhadaab baa wuxuu kacay oo faqaala yidhi asalaata ee waana ka hadalkiisii hore xadiidkii caaisha nama nisaau wasibyaanu inuu yidhi qaala cadaaun cadaa ibnu abi rabaax baa wuxuu yidhi qaala bnu cabaas ibna cabaas baa yidhi fakharaja nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay oo kaanigoo anduru eegaya rasuulka ilaahay baa markaa soo baxay markaa siduu u xifdisan yahay waa tadaan leenahay waa joogay markaa waqti dambe ay noqonaysaa oo dee ibnu cabaas waqtigaa uu dulmasjidkaba kuba tukanaya uu joogay dee qabla buluuqihi haba noqoto markaasaa wuxuu leeyahay siduu xaaladii u xafidsan yahay ee dihnigiisii iyo baldaakiradiisa ay xaadir ugu tahay kaani waxaabad imoodaa imaka anduru inaan eegayo oon arkayo ilayhi rasuulka ilaahay xaggii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aan eegayo alaana imaka yaqduru xaal uu tiixayo oo ra-suu madaxiisu ma ambiyo waadican xaal uu dhigay yadahu gacantiisa calaa ra'sii madaxiisa uu saaray oo ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay markaa uu soo baxay rasuulkii ilaahay isagoo malaa soo maydhay buu soo baxay madaxiisa markaa biyihii baa kaba qoyeen oo timihiisii badnaabay ka tiixayeen oo bal maalan waa biyihii dee aanu madaxiisii kaba engejin madaxana isagoo biyaa iska daadinaya ayuu gacantiisiibuu duldhigay timihiisiiyo saas kayfiya noo soo socotaa markaasuu leeyay imakaabad moodaa inaan arkayo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo soo baxay timihiisu ay qoyan yihiin oo dee ay biyo ay ka teexayaanba gacantiisii ay dul taallo timihiisa isagoo biyaa kaba daadinaya abad moodaa waa si uu xifdisan yahay markaasaa wuxuu idhi ee iminka shaahidku waa inoo dhammaaday rasuulka ilaahay inay dadkii waqtigiisii ay seexdeen iyagoo sugaya rasuulka ilaahayna halkan qalabay ahayd oo inkaar iyo diidmo uu kuba inkiray may jirin oo dee waa taa hadday qalabo tahay inay iska jaa-is tahay karahana aanay jirin bal markaa khaasatanna dee waa haddii ruuxu uu salaaddii aanay dhaafahayn oo dee haddii qalabo ay tahay salaaddiina uu ka baqanayo inay dhaafto imanka masjid bay joogaano waa la toosinaya oo kale gurigiisiibaa haba joogay cidi toosinayso waaba saxe laakiin dad qalabo tahay oo salaaddii ay kuba dhaafaysa markaa bal dee ha iska celiyo bal horta in oo bal in suu isaga baabiin kara ha sameeyo si uu horta aanay salaaddii u dhaafin uu tukado markaa wuxuu yidhi faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lowlaa an ashuqa lowlaa karaahatu an ashuqa inaan dhibo nicid aan nacayaa haddaanay jirin calaa ummatii ummadayda oo ummaddii dee haddii laba idhaa iyadoo maalintii oo dhanna hawla lagu jiray habeenkii labiyo tobanka ama dee tobanka iyo wax ka dambeeya salaada cisho ay ahayd noqoto waqtigaa tukado waqtigii lagaba dhigo dadkii kolley waa dee maalintii weliba hawl badan lahaa waa tacab iyo mashaqa ay taasi uguba sugnaanaysa haddaba haddaanan nacahayn ummadayda inaan dhibo oo wax dee aan amro wax ay mashaqa uguba sugantaho xagga taakhiirka salaada cishaaya la amartum waxaan amri lahaa an yusaluuha inay tukadaan haakada waa waqtigaa uu soo baxay rasuulkii ilaahay macnaa waqtigeedu walow uu gelayo maqiibu shafaq uu gelayo bal maalan aakhirkiisana waan arki doonaaye laakiin waqtigeeda mukhtaarka ee fiican salaada cishaaye waa thuluthu leyl ama wixii kaba sii dambeeya intaan niska la gaadhin uun ama qabla nisfi leyl intaasaa waqtigeeda aada u fiican u mudanitaye laakiin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo eegaya kii daciifkaa dacfigii sida xadiidan xalay soo naqlina kuba sugnaa kii xanuunsanaya xanuunkii kii xaajo lahaa xaajadeed ayuu hore uguba tukan jiray inta badan amaa dibica xadiidka jaabir inooguma sugnaa kolley isagu mid dheer muu ahaynoo waa dad uu sugayay uun laakiin dee waqtiyow rasuulka ilaahay dibdhigay way jireen may ahayna taasi wax u badan iyadoo waqtigeedii mudnaa weliba waqtigaa yahay oo habeenadaa u dibdhigay laakiin waa mashaqadan dadkuu diidayay iyo wax dhib ay uguba sugantay inuu faro saa daraaddeed buu hore uguba tukanayay markaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum an yusallia hakada fastahbadtu cadaa'an ibnu jurayj baa leh inay xadiidka waxaa kuba sugnaa ibnu cabaas inuu yihi kaanii anduru ilayhi alaana yaqduru ra'suhu maaan waadican yadahu calaa ra'si tii buu doonayaa inuu usii caddeeyo bal uu sii bayaamiyo markaa cadaa markaasaa wuxuu uhi fastahbadtu waan hubsaday oo waxaan ka dalbay inuu ii sugo ii sii caddeeyo cadaan cada oo waa maxay kayfa wadaca anabiyu sala allahu calayh wasalam si uu u dhigay rasuulka ilaah yadahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa korkii kamaa amba'ahu ibnu cabaas saa ibnu cabaas uguba warramo macnaa waxaan ka hubsaday oon ka dalbay inuu ii sii caddeeyu ii sugo bal rasuulkii ilaahay si uu madaxiisa ama gacantiisa madaxiisa korkeed uu u duldhigay welibana ah ibnu cabaas oo dee ka warramayay mucaayano si uguba warramay markaa wuxuu yihi isagoo cada uu inoogaba warramaya bayaankiisii iyo tabyiinkiisii fabadada waa kala kaxeeyey kala durkiyey li aniga cadaaun cadaa waa aniga daraadda iyo dee si uu iigu caddeeyeyna ibnu cabaas baa isna kayfiyadan u suureeyey e bayna asaabici farihiisii oo farihiibuu san isugu muudhajin uu yar kala durkiyey markaasoo waa shay-an min tabdiid maaha da inuu aada u kala fogeeyey ee waa wax adigu tafriiq kaba mida waa shay-an waa dee iska taqliil in adigu tafriiq iyo kala geyn kaba mid iyo kala durkin ayuu kala durkiyey uma wadaca waa dhigay waa cadaa baa tilmaamaya si ibnu cabaas kuba arkay darafa asaabici farihiisa caarooyinkoodii iyagoo saa u yar kala durugsan ayaa wuxuu dhigay calaa qarni raasi madaxa dhinaciisii waa jaanibkii qarnigii madaxa ayuu saa u duldhigay dee waa timi uma damaha waa isu geeyey oo fariibuu haddana isku dhoweeyey yamuruhaa xaal uu marinayu san eeg madaxiibaa qoyan biyii buu leeyahay rasuulka ilaahayna timo badan buu lahaa intuu markii hore faraa kala durkiyay ibnu cabaas saa uu dee cadaana marka dambe uu yeelay ayuu markii dambe isu geeyo haddana san buu ugu soo jiiday biyii buu kaga daadinayaa macnaa madaxii oo dee timihiisii uma damaha yamuruhaa isagoo marinaya farihii kadaalika sida calaa ra'si madaxa san ugu soo marinaya oo san ugu soo kaxaynaya xataa masat ilaa ay taabatay ibhaamuhu suulkiisu darafa aluduni waa dhegta darafteedii oo mimaa yelil waja wejiga waxa xaggiisa inta xigta ah calaa sufqi dhafoorka korkii iyo wanaaxiyati garhka jihadiisa macnaa markii uu ibnu cadaab timi uu duldhigay isagoo tilmaamaya siduu ibnu cabaas kaba arkay ayuu san usoo waday usoo waday markaa suulkiisiibaa soo gaadhay daraftan dhegta ee xaggan hore soo xigta ama dhafoorka waa sudqigiiye meeshaas iyo naaxiyada lixyada macnuhuna waxa weeye waa biyiibuu kaba daadinaya halkan uma damahaadan bedelkeeda muslim waxaaba kuba sugnaa uma sabaha oo barhkood ay raajax yeeleen sida qaadiciyaadiyo macnaha dee biyihiibuu kaba daadiyay ay tahay oo biyihiibuu saa kaga shubaya laa yuqasiru ma gaboodfalayn ama laa yubai oo de macnaa muu raajinaynoo soo kaxayntan iyo san dee uu soo jiidayay san aayar iyo waxa weeyaan dee isagoo aan saaba usii dhaqaajinayn taa lamuu imanayn walaa yabdushu kumana degdegayn ee laa yucajiluha macnaa si dhexdhexaada ayuu timi saas uu dee waxa weeyaan gacmihiisii usoo dulmariyey usoo dulmariyey ilaa halkan soo gaadhsiiyey arrintuna ta aan sheegaya to laa yuqasiru walaa yabdushuba suu shaarixuba kuba fasiraya maka halkan waxa weyan laa yubadiu walaa yastacjilu ilaa kadalika sidaasuu mooye waqaala waxaanu yihi waa lafdigii marka horeynu soo marraybe lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum an yusalluu hakadaa waqtiga ah oo waqti ahaan taasba weeye marka salaada waqtigeedii maqiibkiibuu ka bilaabmaya waa kaa fii maa bayna maqiibi shafaq aynu soo maray baabka inoo soo socdana bal maxaa nihaayadu maxay noqonaysaa baabka dambaan kuba arki doonaa rasuulka ilaahayna habeena hadduu dibdhigay waqtigeeda fiican ee mudana bal waa taa kolley culimaduna halkan dee kuwa yidhaah waa la dedejinayaayo kuwa iyagu yidhaah waa la dibdhigaya iyagoo waqtigan mukhtaarkaa eegaya ayaabay tae laakiin bal markay a'immada ay tahay iyo dadka imaamyada ah iyagu si aynu soo maray dee xaalada dadkay la soconayaanoo wixii bal iyaga mashaqa ay uguba sugan tahayna way iskaba dhowrayaan dee koodaan daciifkaa ama xanuunsanaya ama u baahan hurdo ama xaajo leh ayay laba soconayaanoo walow waqtiga mudani kan yahay haddana dee haddii waxoogaa shaqifaqii laga dambaysiiyaba in dadku ay qaadi karaan oonay mashaqa uguba sugnayn ayuunbay taakhiirkii kaba dhigay laakiin waqtigii mudnaa ee cishaayiga u mudnaa maaha waqtiga hore waa waqtiyada ilaa thuluth leyl ama wax kaba dambeeya ayaa waqtigeeda mukhtaarkii noqonaya wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala baabun waqt lcishaayi ilaa nisfi leyli hadakani baabun aan iska goostayba waqtigu lcishaayi cishaayiga waqtigiisu ilaa nisfi leyli ilaa habeenka kala barhkii weeye oo bukhaari waa jasminaya imaka halkan wuxuu leeyahay cishaayigu bal wuxuu galay maqiibu shafaq laakiin ilaa intuu joogayaa ilaa habeenka kala barhkii buu joogayaa markaa wixii kale barhkaa ka dambeeya cibaaradan imaka inoo taalee tarjamada bal waxa weeyaana dee axaadiid aanu halkan inoo soo dhigan ayaaba imaka taasna lafdigan uu soo dhigan doonaa uu dibdhigay uun mooyaane halkaasuu ku dhammaanaya inooguma sugna ee laakiin dee axaadiid inuu ilaa waqtigaa ku dhammaanayo saxiixa kuba sugan muslim iyo aimada kaleba ay wariyeen iyo xadiidkii maydbel markuu jibriil tukinayay intuba way kuba yimaadeen ayaa lafdigu inooguma sugany oo ah waqtiga cishaayigu inuu dhammaadkiisu yahay habeenka nuski bal xadiidkan markaa gaadhaynaa iyo waatani waa tarjamadii wa qaala abu barzata wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastaxibu mid doorta oo taakhiiraha salaada cishaayi dambaysiinteeda xadiidka abu barza imaka waa mucallaq imaka intan waa kii imaka isagoo intan baabkaynu kuba soo bilownayna qaybe ay kagaba sugnayd horena aynu laba goor u soo marray mararna inoo dambeeyo si aan sheegayo rasuulka ilaahay cishaayiga in la dambaysiiyo ayuu waxa weeyaan dooran jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin ilaa intuu dooradee uu dooranayay halkan xadiidkan xataa ubarse kuma sugna ee laakiin taakhiirkeeda ayuu rasuulka ilaahay jeclaa dooranayabaa inooguma sugane ee laakiin wuxuu sheekhu halkan uba keenay axaadiida walow kani taakhiir kuba sugan yahay axaadiid kalena dee lafdigaa taakhiirka aynu kuba soo maray waxaa xagga taakhiirka intii uu rasuulka ilaahay gaadhay kolna uluna axaadiid buu kuba yimi barhkoodna nisfibuu kuba yimioo marka kale barhku waa qaayata taakhiir buu noqonaya waayo waa intii rasuulka ilaahay laba arkay ama dee taasoo idoo qaayata taakhiiro bal markaa ha dibdhigay ilaa intuu dibdhigay de axaadiidta kale inooguma sugantao ilaa ululeylna waa gaadhsiiyey ilaa nisfi leylla waa gaadhsiiya waana intii ugu dambaysay oo nisfuleyl wax ka dambeeya manaanu tukan dee manaanu u dibdhigan salaadii bal taas buu yidhi xagga bal marka la eego tarjamadu sanna inooguma timi saxiixa muslim koley shaarixuna uu soo dhigtay fa idaa sallaytum alcishaa fa inahu waqtun ilaa nisfi leyl axaadiid ficlina way jirtay ee markaa cishaayiga aad tukataan dee waqtigaasna maqiibkii shafaqanoo cishaayigu idinkuba galo waqtigiisu wuxuu joogayaa ilaa habeenka kala barhkii bal lafdigaasaa yimi marka imaam nawowi oo kale iyo raximah llahu tacaala xadiidka wuxuu kuba sharxaa waqtigeedii mukhtaarka ahaa inuu taa yahay oo waqtigii mukhtaarka ahe laakiin oo salaadii ay leedahay dee waqti ay waqtiga mudan iyo waqti jawaas oo walow waqtigii mudnaa aanay ahayna laakiin ay bannaan tahay oo isagu wuxuu leeyahay waqtiga jawaasku wuxuu u gaadhayaa ilaa duluuc alfajri kolleyna dee waa jamaahiir alculamaa qowlkood oo ay leeyihiin salaada ceshaaye waqtigeedu waa joogayaa ilaa waagu uu ka baryayo jamaahiir baan ka cabiraya maaha ijmaac iyo itifaaq meeshii ma jiro kolleyna xadiidka saxiixa muslim kuma sugan abi daawuudiyana ay la wadaagsadeen oo ahaa laysa fi nowmi tafriid inama tafriidu fi lyaqada ama dee waxa weeyaan man lam yusali salaata xataa yajia waqt lukhra ama waqtu salaati lukhra gaboodfalku kuma sugna ruuxu hadduu seexdo seexashadaasi ay dhaafiso salaadii waayo waa macduur laakiin tafriidku muxuu noqonayaa ruuxii oo salaadii tukan waayey ilaa waqtigii kale salaadu ay kasoo gasho marka maxaa xadiidka laga faa'iidaysanaya waqtigan salaada markau dee tafriid noqonayo uu ruuxu ku gabood falay waa marka waqtigii kala galay intaan waqtigii kala gelin weli salaadii way joogtaayo tafriid markaa looma nisbaynayo dee waxay yidhaahaan markaa ijmaac ah wuxuu saaray salaada subaxo iyadoo bacda duluuci shamsi waqti u dambeeyaa maba jirto intii kale ay leeyihin taasi waa ku baaqi bal markaa taas weeye waa jumhuurulculamaa qowlkood laakiin waxaan leenahay axaadiistu halkan way kuba soo noqnoqotay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu ku qaydayo inuu nisfa leyl yahay kuwii isaga laba tukiye lagu yidhi alwaqtu maa beyna haadayn alwaqtiyna jibriil yidhina kolley nisfa leyl bay kuba joogtay qolooyin kale oo abuu muuse iyo keyrkiiba mar dad ay saa'iliin yimaadeen oo rasuulka ilaahay ay weydiiyeen saxiixa muslimbe waqtiga salaadaha uu laba cisho tukiyey waqtigii labaadee ilaa waqtigaasuu gaadhsiiyey macnaa in ka dambeeya horta ma gaadhsiino horta ma jirto xadiid bal maalan sariixa oo sugan oo keenaya in salaada cishaay ay gaadhayso waaberiga ay gaadhayso allahuma xadiidkaas baa jira aan sheegayno marka haddii dee subaxii ijmaac soo saaray kan intooda badani waxay ka dhigeen waqti jawaasa oo inuu bannaan tahay ilaa waqtigaas salaadii cishaai ay joogto imaam istakhri laydhaayo aimada shaaficiyada asxaab alwujuuhna kaba mida ayaa qowlkiisu yahay waqtigaas way baxaysaa salaadii wayba baxaysaa isagana markaa dee xujadiisu waxay noqon xadiidkaaba haddii ijmaacaasoo dee axaadiisii kuba timi ijmaaca horteed salaada subax waaga berigiisa ilaa duluucu shamsi in waqtigeedu yahay ay kaba saartay kana axaadiisii baa iyana jirta ah salaada cishaay waqtigeedu wuxuu ku dhammaanayaa nisfa leylo kan badan axaadiidaasi way u suubataa in bal maalan iyadana ay keentee bal waxaan leenahay kolley jamaahiir alculamaa waa taas axaadiidiina ma jirto xadiid imtidaadkaa keenaya waxaan xadiidkaas dee cumuumkiisa aan ahayn iyada taa keenayaa ma jirto bal markaa kolley arinku waaba dee axaadiidna kol hadday taa tahay bal ruuxu inuu salaadiisa ilaashado oo bal haddii dee aanu macduur ahayn kolley inaanay la weydaaran weeye cala alaqal nisfa leyl aanay la weydaaran waayo waa dee kolley adiladii way adag tahay xoog badanna tahay inaan istimraar bacda nisfi leyl waqtigii cishaay uu jooga aanu jirin allahuma dee aimadu kolley se qowlkoodu kaa intoodii badnayd weeye kolkol barhkood waxay ka dhigaan wixii waqtigaa ka dambeeya waqtigii idiraar iyo daruuro oo xaalooyinkii daruurada ayay tahay oo ruux ama markaa soo toosay ama miyirsaday haweeney waqtigaa daahir noqotay ruux markaa sooba islaamayoo dee in kolley in badan oo weliba salafkii kaba midna ay dhahaan ruuxu hadduu waqtigaas oo kale labadii salaadoodee la jamcinayay way wada laazimayaan barhkoodna salaadaa joogtun baa laazimaysa ay yidhaahaan ee bal waxaan leenahay kolley arinku adiladu ama axaadiisii meesha timi kolley taas sariix way ku tahay inuu waqtigu ilaa intaa kuba dhammaan iyo bukhaarina sidan buu u jasmiyo lafdigan uu soo dhigtay a lafdi xadiid ah oo saxiixa muslim iyo inooguba sugan keyrkiiba xdثna cbdالرaحيم المxاarبي qال xdثna زائdة عن xmayd الطويل عن أنس qال أنه qال cbdالرaحيمkan aabihina cbdالرaحmaan baa la yidhaahaa oo waxa weeye waa cabdالرaحيمkan almuxaaribina waa kole waa reerkiisii iyo qoladiisiiba weeye oo cabdالرaحيم بn cabdالرaحmaan بn mحamed sheekhuna wuxuu leeyahay halkan شharxa waa sheekhadii bukhaari kuwoodii ugu waaweyn ama u horeeyey kole waa laga waawen yahay waa min qudamaءi shuyuuخ الbukhaarي kitaabkeennan bukhaarina xadiidkan keliyuu ku leeyahy macnaa wax kale kumala saaxaf ibnu xajar baa inoo faa'iideynaya taqriiban wuxuu ka cabiraa hiqatu min kibaar alcaashira kolley bukhaari waxaa la wadaagsaday ibnu majawn qolooyinka kalena riwaayo agtooda kuma lahae bal kitaabkeennan almuxaaribi cabduraxiim ibnu cabdiraxmaan xadiidkan oo keliya ayuu ku leeyahay zaa-ide iyo bal qolooyinkaa kale waan soo dee wada aragnay can xumaydin awiila can anasin qaala ahara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuu dibdhigay salaat alcishaai salaad cishaai ilaa nisfi leyli buu u dibdhigay waana tii uu qaayada ka dhigay rasuulka ilaahay xagga waqtiga uma sallaa waa tukaday uma qaala wuxuu yidhi qad salla annaasu dadkii way tukadeen wanaamu way seexdeen waa dadkii dee meelaha kale ku tukadayeen masjidkiisa dadka ku tukanaya ahayn ama inakum dadkii buu la hadlayaa intaaba sugayay idinku fii salaatin salaad baa ku jirteen oo kuma sugnaydeen ajrigiiyo thawaabkii salaadda idiin socday mantadartumuuhaa intii aad sugayseen oo dhan oo inta aad sugayseen u fadhideen ee waxaan inaad seexataan ama ida laabantaan oo guryihiinii ku noqotaan oo tagtaan idiin diidaya ay salaada ahayd ajrigii salaada waa idiin socday oo dee waa intidaarku fadliga uu leeyahay wasaada bnu abi maryama ina abi maryam wuxuu ziyaadiyey أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أناسا كان ينظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ bal ibnu abi maryam waa saciid ninkii laba odhanaya in hore in badan usoo aragnay dee sheekhidiisa kaba mid ahaa maxaa dariiqan uu soo kordhiyo kolley faa'iidada dariiqu bal intan kale dee wabiiska iyo waa wax kitaabulibaas bay inooguba imanaya insha allahu tacaalaye faa'iidada intan soo kordhisay waxa weeye xumayd baa muxuu yidhi samica anasan anas buu maqlay kolley intan baa maqsuudkiisa weyne sheekha uu ahaa waxaan utaa ugu soo qaatay taas walow halkan dee tacliiq ay tahay xumaydu tawiil dadkii culimmadu ay tadliiska ku sifeeyeen weeye bal tadliiskiisu ma yara oo xaafid ibnu xajar kitaabkiisan dee uu tadliiska iyo qolooyinkaa ku tarjameeyo ee waxaweyaan taqdiisba iyo dee bal matalan kitaabkiisa nukad iyo dabaqada saddexaad ayuu kaba dhigayay mudalisiinta kolley dabaqada koowaad iyo dabaqada labaadna waa dad ama axaadiistoodu intay badnayd tadliiskoodu yaryahay marka la eego oo iyo markaa ama imaamnimadoodii ha noqoto ama axaadiistooda badan ee inta badan aan samaacooda la daydayin oo layskaba aqbalo laakiin dabaqada saddexaad kuu kaba dhigay waa dadkaa tadliiskoodu intuu badan yahay ay tahay loo baahan yahay inay samaac caddeeyaan een cancanadoodii markaa laga joogsanayo kuwaasuu kaba dhigay oo xumayd kaba mid yahay marka halkan maxaa inoogu sugan anas inuu kaba maqlay walow dee arrin kale ay xumayd uba sheegaan oo ah tadliiskiisu wuu iska fudud yaho wuxuu kuba fudud yahay axaadiida ama anas buu ka warinayaa haddii aanu anas ka warina thaabit ulbunaani buu kaba wariyaa oo asxaabtiisii laasimtaya marka waasidadii kolley waan garanaynaayoo waasidadu nin daciifana maaha waa nin hiqa ahoo marka taas baa keenaysa tadliiskiisu inuu fudaadee halkan taasuu ulaba yimi bal kitaabkeennana dee ma yara intuu riwaayaad leeyahay oo inta xadiidee uu warinaya uu samaac caddeeyeyna labayo afartan weeye kitaabkeennan inta uu can yidhi isagoo anastaa kaba warinayena toddobiyo toddobaatan bay gaadhaysaa meelood waa toddob laakiin meeshan baaba ka mida toddobiyo toddobaatankii waa tan halkan samaaca inooguba cadyahay waayo waa labayo afartan inta dee samaaca marka horeba toosa laakiin waxyaalaha hadduu doono sheekhu meel roona waynu soo marray isagoo samaac ka daba keenaye meelo kaleba samaacoodii aan kaba hele aanu samaac caddayna kitaabka ku suganay ilaa toddobiyo toban toddobiyo toddobaatan bay gaadhaysaa laakiin waxaan leenahay walow dabaqada saddexaad yahay waana dadka layska hubsado can markay isticmaalaan ee loo baahan yahay inay samaac caddeeyaan isaga ama waa anas ama waa thaabit iyo dee dadka asxaabtii anasee la ogaaya hiqaadka ahaayo isaguna jaanibka kalena tadliiskiisa uu fudaydiya kolley axaadiida bal markaa anas uu kaba wariyay ee waxa weeyaan jaanibkaase uu tadliisayna waaba iskaba koobnaanaysa bal markaa intan taasuu keenay ama cibaaradana kaani anduru habeenkaa markii rasuulka ilaahay soo baxay kaatun buu xidhnaa kaatuntii buu sheegayaa siduu isaguna sida ibnu cabaas kusoo maray uu xafidsan yahay u xusuusan yahayd moodo imakaba inay ay u muuqato waxaabad i moodaa andur imaka inaan eegayo ilaa wabiisi khaatamihi kaatuntiisa dhalaalkii ay dhalaalaysay laylata idin habeenka uu salaada gaadhsiiyey nisfa leyl gaadhsiiyey bal cishaaigii kolley halkaasaan kaga baxaynaa baabu fadli salaati alfajr waa salaaddii inoogu dambaysa xaggii mawaaqiidda waan ka dhowdhownay markaa mawaaqiiddii salaada subax fadligeeda ayuu baabkiisi yahay kolle xadiidku inoo soo horreysiinayana waa xadiidkii aan xalayba casarka kuba soo marray ama aan casarka kuba soo marray markaan soo hayno wuxuu uhi musanifku xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya yaxyuna waa qataan musadad dabadi yimaada can ismaaciila qaala xadaanaa qaysun qaalo qaala lii jariir bnu cabdillahi intuba iyo hoosena waynu soo wada aragnay ismaaciilkuna waa in abi khaalid qaysna waa in abi xaasim weeye jariir waana isla reer ismaaciil iyo qaysiyo jariirba waa reer wada axmas oo reer bajiira ah wuxuu yihi jariir bnu cabdillaahi kunaa waxaanu ahayn cinda nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilah agtiisaanu joognay aad waqtigaa rasuulka ilaahay nadara wuxuu eegay oo uu xaggiisa dayay ila alqamari dayixii leylata albadri habeen uu dhan iyo afariyo tobnaad yahay oo habeenka ugu kaamilsan yahe nuurkiisu dhan yahay fa qaala wuxuu idhi amaa hooyaay waa adaatu istiftaaxe inakum idinku satarawna waa arki doontaan rabbakum rabbigeen kamaa tarawna haada dayaxan saa u arkaysaan laa tudaamuuna lafdigan horeynu u soo maray waana ti aan idhi dee laa yusiibukum daymun wa darar xagga ru'yadan layskuma cidhiidhiyayo wax dhiboo idinkuma gaadhaya iyo cid idinka qarinaysayo waxaasi maba jirto aw laa tudaahuuna lafdigan hore umaynaan soo arag ee waa shakina halkii miimta ayay ha itaallaa laa tudaahuuna weeye bal haddii dee ay lafdigu aanu maxfuud ahaynuu kaa hore inoo badnaa yahay waaba sax haddii laakiin lafdigani uu maxfuudba noqdo macnuu wuxuu noqonayaa sa ibnu rajab uu halkan kuba sharxo sheekhuma qaban eh laa tudaahuuna bacna ee min almudaahaati kuma shabahaysaanoo dee markaa aragtaan isaga wax khalqigiisa ka mida ama waxaa u ekeysiin kartaanba ma jirto dee ilaahay laa mila lahu walaa cidla walaa kuf wuxuu dee markaa isagii lamidi ma jirto waa aragtidaa arkaysaan ee idinku bal aragid muxaqiqana a arkaysaan waxaa ku shabahaysaan oo dee khalqigiisa kaba midii maba jirto dee wax u dhigmaaba ama wax la midii maba jiraan haddii aan tudaahuuna bal aan sideeda kuba laqbayno waana shaki fii ru'yatii aragtidiisa fain istadactum haddaa kartaan anlaa tuqlabuu inaan laydinka qaalib noqon calaa salaatin qabla duluuci shamsi wa qabla quruubiha fafcalu xadiidka dhowaanun baynu soo sharaxnay uma qaala wuxuu yidhi u aqriyey fasabbix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi wa qabla quruubiha oo dhibcanaa tasbiixdii salaadiiba way kulansatee markaa haddii sida laba aqriyo waqtigaa u tasbiixso uba tuka weeye oo subaxii iyo dee casarkiiba fadligoodiiba halkan nooguma sugan fadligii subax hasan casarba uguba soo maray xadaثna hudbة بن khاldin qala xadaثna hmam qala xadaثnii abu jamrata can abi bakr bn abi musa can abihi ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslm qaala udbat bnu khaalid waa nin magaciisi waaba kan hadaabna waa la yidhaah marka ma hadaab baa magaca oo hudba waa laqab mise hudba magacoo hadaab waa laqab marka kolley waa waxyaalo culimadu malaada ay ku kala yar aragti duwan yihiin bal hudbana waa la yidhaa hadaabna waa la yidhaa bal muslim isagu hadaab buu badsadaa markuu xadiidka kaba warinayo taasuu badsadaaye waa nin reer basro ah oo hadaabna la yidhaah si aan soo sheegayo nin hiqa ah weeye oo caabidna ahaa dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey weliba kuwoodii ugu sii yaryaraa ah bukhaari iyo muslim waataan leeya labada saxiixba ee axaadiistiisu way kuba soo noqnoqotay iyo abu daawuud ayaa ay tahay cidda wax ka warisay ama kutubtooda kuba sugan yahay wuxuu ihi markaa hamaamna waa hamaam ibnu yaxya xadaanii abu jamrata abu jamrana horeynuu soo maray oo halkii dee waxaan filayaa iimaan iyo ama cilmi iyo nasr bnu cimraan can abi bakr bn abi musa can abihi abubakr bn abi muusana waa taabici abihi abu muusa alashcari buu xadiidka kaba warinayaayo ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu ihi man sallaa ruuxa tukada albardayni labada qabqabow tukada dakhala aljannata jannaduu gelaya kolley albardayn ama albardaan waa subaxa iyo casarka subaxu dee waa waqtigaa qabow casarkuna marka duhurkiiyo loo eego waqti kulaylki jabay weeye oo dee bal matala markaan dee waqti kulul iyo aan laba jooginoo kolley waa daraftii iyaduna labadii darfood ee maalinta waana waqtiyada hawadu fiican tahay ay wanaagsantahe kulaylkii iyo xarigii iyo shiddadiina ay jabayso tan baaba loo yidhi haddaba labada ruuxa tukada jannaduu gelaya dee ujeeddadu maaha labadan oo keliya intuu tukado intii kala fara ka qaado ee fadliga labadan salaadood ay leeyihiin ayaa bal xadiidka inooguba sugan waana laba salaadoodoo dee ilaalintooda la ilaaliyaa midna waqtiga dadku ay hurdaan baabay timaadaayo saasaan arkaynaa jamacyadu inay aada u yaraadaan masaajidiiba oo dadka bal matalan midna waqtiyada dadku howlahoodii iyo waxyaalaha ay kuba shuqlooyin ama ay dee sii gebagabaynayaan haddii dee ilaa maalintii oo dhan ba ay shaqaynayeen oo kale ayay too iyadana waa wax lagaba shuqloomee bal adigu fadliga labada salaadood ayay keenaysaayoo dee ninka labadaa dhowree ilaaliyaa xafiday intii kalena ka fududayd ee ka sahlanaydna uga sii xafid badnaanaya man sala albardayni dakhala aljanna fadliga markaa casarki iyo subaxiba waa inoogu sugan yahay wa qaala bnu rajaa-in xadaanaa hamaamu can abi jamrata ana abubakr bni cabdillaahi bni qaysin ahbarahu bi hada ibnu rajaa waa nin cabdullaahi ibnu raja la yidhaaho sheekhada bukhaari buu kaga mid yahay axaadiidiisa aada umuubadsan dee kol uusan oo kale waa koluu imika waa tacliiq imika halkan waa sida waa kaga wariya waa sida la-ana waa kagawariyaa kolkoloo dad baaba u dhexeeye laakiin bal waxaan leenahay waa nin reer basro ahaaoo dee markaa sheekheen iyo bukhaari ka mid aho dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey kolley bukhaari waxa soo raaca muslim iyo waxba kuma laha riwaayo abu daa-uudna sunanta kuma lehe malaa waa naasikh iyo mansuukhiisa nasaa- iyo ibnu maaja baa soo raaca xafnu xajar saduuq buu kaba cabiraay laakiin dee cidta uhiiqisay oo aimada ka midii waa jiraanba ninkaas baa muxuu yidhi ana abaabakr bni cabdillahi bni qaysin akhbarahu bi hada waa xadiidkii hore un xadaanaa isxaaq waa isxaaq ibnu mansuur can xabaana qala xadaanaa hamaamu qaala xadaanaa abu jamrata can abi bakr bni cabdillaahi can abiihi can nabiyi sala allahu caleyh wasalam mila bal hamaam markii dhaweydba waa ta yahuudba uu kaba warinayay maantana bukhaari iyo hamaam labaa u dhexeeya halkii markii hore nin keliya uba dhexeeyey sanadkii hamaam waxaa ka dambeeyana waa sanadkii hore bal meesha adigu waxa weeyaanun kolley bukhaari uu soo yar celceliyo matigina waa kii hore uun wax kale maahee abubakarkan imika inoogu sugan ibnu abi muuse ayaa barhkood ka dhigeen abubakar ibnu cumaaro nin laba yidhaaho ayay kaba dhigeen waana xadiid kan ku dhow laakiin oo bal maalan muslim kitaabkiisa ku sugan nin warinaya weeyo barhkood baa xadiidka ninkaa kale ay kuba fasireen marka bukhaari wuxuu u soo celceliyeyba waa xadiidka kale wuxuu lan yalija naari axadun salla qabla duluuci shamsi wa qabla quruubiha abubakr ibni cumaarata nurweyba ayaana warinayay marka barhkood baa kaba dhigay sheekhan abujamra inuu yahay ninkaas kale uu yahay riwaayaadkan uu soo celceliyey haddana ay noqotay abibakr ibni cabdilaahi inuu yahayna macnaa barhkood say kaba dhigeen bay meeshii kaba saaraysaayoo xadiidkan mansallal bardayna abuu muusa warinayo inankiisa abubakri baa kaba sii warinaya xadiidkaa kale lan yelija naara macnuu waa isla mid ma gelaya naar axad qabla duluuci shamsi oo qabla quruubiha tukadayna ee saxiixa muslim ku suganna ninkaas dee magacaasi ay kuba kulmeen abubakar kan ay kuba kulmayaan kunyada oo abubakr ibnu cumaarata oo aabbihii buu ka warinaya cumarat bnu ruwayba ee bal markaa tan buu usoo yar celceliyo kaasna waa xadiid kale kana waa xadiid kale laba xadiid laakiin macnaha ka dhexeeya baabu waqti lfajri fadligii buu inoo horreysiiyey ee miiqaatna waan ku jirnayo mawaaqiidii bal haddaba waqtiga salaada subax lama tukanayo taasba weeye kolleyna axaadiistii dee mawaaqiida waayo axaadiid kala duwan oo ama muslim ku sugan ama aimada kale oo kitaabkeennii kuba sugnayn baa jirta barhkoodna iyagoo shantii salaadoodba la wada sheegay waqtigooda bilow iyo dhammaad bal taas baaba jirtay saxiixa muslim way kuba sugnayd bal maalan abu daa-uud iyo keyrkiina way wariyeen xadiidka aynu soo marnay ee uu aanu dee tafsiilin ee cumar ibnu cabdicasiis curwa uuba sheegay isagoo kaba warinaya saxaabigii abuu mascuud ee jibriil baa rasuulka ilaahi yimo salla fasalla salla fasalla taasoo kalena xadiidkaas isagoo toban salaadood tahay oo mid kastaa dhammaad iyo bilow leeyahay baaba jirtay isagu markaa bal axaadiid kale uu inoo soo dhiganayaayo axaadiidaasna waxay kaga duwantahay kuwa waqtigii awqaadihiina way wada socdaan salaadihii oo dhan waqtigii baana bilowgiisi iyo dhammaadkiisi dee lafti keliya oo cadi ay ku wada yimaadeen bal markay subaxa noqoto axaadiidta kale haddaan eegno dee waxa bilowgiisu yahay markaa waagu baryo iftiinkiisa ugu horeeya lama arko waqti laga horreysiinaya ma jirto waa fajru saadiqa saxaabo ayaama tukatay iyo waqti ka horreysa ama waqti ay kaba dhaceen waabay kuba celiyeen dhammaadkiisuna muxuu noqonayaa waa duluucu shams cadceedda soo bixitaankeeda intaas u dhaxaysa duluucu lfajri saadiq iyo duluucu shamsi ayaa salaada subax waqtigeedu yahay bal waqtigaasuu yahay bal imankana axaadiis buu inoo keenayaa sheekhu raximah llahu tacaala oo wuxuu uhi xadaanaa camru bnu caasimin qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can anasin ana zayd bna haabitin xadaahu anahum tasaxaruu camr bnu caasim abuu cuhmaan albasri ibnu maciid iyo nasaa-iya baa sidoo xaafid bnu xajarba muqadimada kitaabkan kuba yidhaaha tawhiiqiyey bal waxa weeye laakiin koley arrinkiisa ka yar dunaayo oo marka leega taqriiboo saduuq buu kaba cabira fii xifdii shay weliba kutubta lixdaaba laakiin waa nin riwaayo ku wada leh inta kalena waa dadkan xataa mararkan dhoweyd barhkooda aan soobahayna ama inta badan sooba noqnoqda wuxuu yihi anas wuxuu ka warinayaa saxaabi kale xadiidkan oo ana zayd bna thaabitin zayd ibnu thaabit baa xadaahu u waramayoo wuxuu ugu waramay anahum markaa waa zayd iyo dee rasuulkii ilaahay iyo dee bal zayd iyo dad la joogay tasaxaruu inay suxuurteen maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa uma qaamuu way kaceen ila salaati salaadii bay u kaceen oo eeg way suxuurteen markaasaa suxuurdeedba salaadii subax baa gashay oo u kaceen qultu waxaa idhi ka baynahu markaa qaylku waa zayd baa anas baa odhanaya zayd ibnu thaabitna uu weydiinayaa ka baynahumaa imsaa u dhexaysa macnaa waqtigaa dee iyagu suxuurtoodii ay dhammaysteen iyo waqtigan salaadiiba loo kacay qaala wuxuu idhi qadru khamsiina aw sitiina yacnii aayatan waa konton aayadood ama lixdan aayadood qadar lagaba aqriyo macnaa waa aayadoo bal hadday dhaadheer yihiin oo aayado dhaadheer ayiin jusbaabay kuba dhowaan kala barhkiiba ay ku dhowaanayaan ama intaase bal waa aayaad aan dheerayna gaabnaynaba aan kaba soo qaadno ruux muctadil oo qiraa'adiisuna ay muctadil tahay oo aqriayo intaa in lagaba aqriyo kolley waa waqti koobanun waa waqti aada u kooban intaasaaba uba dhexaysayoo macnaa rasuulka ilaahay kolle xadiidka dee siyaam iyabuu inoogu soo celin doonaa ama kitaabka uu kuba soo celinayaaye rasuulka ilaahay suxuurta waa dambaysiin jiray oo waxaa la arkaaba dee aadaanka bilaale waa kitaab laadaan weli maynaan gaadhinoo sheekhu waa dambaysiiyeyo mawaaqidii iyo dee aadaankiiba ayuu mawaaqiddu horreysiiyey aadaanku laakiin wixii mawaaqid ka dambeeya ayuu keenaya intaanu sifada salaada iyo aanu bilaabinoo dee markayna waqtigu galo ayaa la aadaamaa sanbuu u horreysiiyo waqtigaa kaba horeynaya marka waqtigu galo aadaanku dhacaya bal marka waxaan arki doonaana inuu laba aadaan subax uu leeyahay aadaanka hore ee bal maalanna qaradka loolaba imanaya inay tahay bal waxa weeyaan kii ruuxii soomayay si uu suxuurto kii isagu hurday inuu kaco dee waa salaadii baaba dhow wax dheer umay dhexayn oo maasan imaka dee keena in saacad dhami udhexaysa wax dhici karta rubuc saaca ama labaatan mir inahaasuun waxaan kaba badnayn uba dhexeeyey bal dee inta labada duluuc oo markaa labada fajri udhexaysa unay ahayd fajrulkaadibka oo kaadee intuu yar iftiimo haddana madow kaba dambeeya fajru saadiqoo yidhaahaanba waxa udhexeeya waa waxaan hadda rubuc saaco gaadhin weeye inta udhexaysa dee kolley meelahaasaan eegi doonaaye bal markaa inahaasaba ahayd oo intaa ruux soomanaya dee ama weliba cunto badan cunayno wuxuu diyaarsan ka suxuuran karo ruuxii maydhanayay ka maydhan kara ama weysaysanayay kii isagu salaad tukanaya salaadiisii si uu khatimo umuurahaas baaba aadaankaa loo jiday haddaba waa waqtiyadaa dambe ayaa rasuulka ilaahay suxuuranayay waa waqti dhaaci karta aadaankii bilaalba uu dhacay ayuu suxuuranayay dee markii uu suxuurtay dabadeedna waxa gaadhayba salaadiibaa gaadhay oo kan salaadii uba kacay intaasaa udhexaysay marka laakiin maxay tahay waqtigan salaada la tukanayaa dee waa waqtigaa duluuculfajri unbaabay noqonaysaa dee axaadiidii kale ana lafdi kaba sariixsanayn ooguma sugnayd waagu markuu baryo ayaa salaada waqtigeed gelaya xadaثna xasan bnu صbaxin anahu samica rawxan qala xadaثna saciidu can qataadata can anas bni maliki xasan ibnu صbax اlbazaar abu caliyin alwaasidi waa nin markii dambe baqdaad degay bal waxa weeyeen kolley waa nin dadkii iyagu atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu dambeeyeyba ahaa kitaabkeennan iyo abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i kuma sugan yahay taqriib wuxuu ka cabiraa saduuqan yahimu kaana cabidan faadilan laakiin cibaaradiisa muqadimada oo ciddiiba kalaamu ku sugantay dee tarjamo u wada yeelaa dhammaan wixii dee kalaam kuba yimi ee taasba uba yeelaaye axmed iyo abu xaatim iyo inay tawhiiqiyeen ayuu sheegay nasaa-ina uu saalix idhe laakiin meel buu kitaabkiisa kunuhu laysa bilqawiy idhe laakiin wuxuu idhaahaa waana talyiin aada isagade ama dee waa nooc tadciifoo laakiin sahlan sahlan sahlan oo wax ruuxa waxyeelaya hoosu dhigaya maaha gees kalena bukhaari muu badsan axaadiidiisa oo nin axaadiidiisu ay kuma badnanta kitaabkeenna maaha ruux bnu cubaada ayuu ka maqlay xadiidkana maxaa xadaثna saciidu can qataadata can anas bni maliki ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam wazayd bna haabitin tasaxara rasuulkii ilaahi iyo zayd ibnu thaabit baa suxuurtay xadiidkii hore waxaan ku soo aragnay inuu anas ka warinayay zayd oo musnadka zayd baabuu ka mid ahaa xadiidku oo ruwaadiisii waxaa inooga midha inoogu jiray saxaabiguna noqonayay walow saxaabi kale kasii warinaya zayd ibnu thaabit kanna laakiin waxaa inoogaba sugan inuu isagu musnadka anas yay anas baa warinaya zayd sanadkii ka mid maaha uu ka waramaya inuu rasuulka ilaahay laba suxuurtay koleyna xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu halkan sooba naqlinaya riwaaya nasaa-iya ibnu xibaan iyo ah inuu anas yidhi rasuulka ilaahi baa igu yidhi yaa anasu inii uriidu siyaama adcimni shaya anasow inaan soomaan doonayaaye bal waxisii waxaan cuno fa ji'tu bitamrin wa inaain fiihi maa timir baan u keenay iyo weel biyo ay ku jiraan wax kale mabay jirin taasaan u keenay wadalika bacdamaa addana bilaal intii bilaal aadaankii hore dhacayna way hayd oo dee aadna waa tun aan leenahay waqtigaas aad bay isugu dhawaayeen dee kolleyna taa kalaamkeedu insha allahu tacala uu inoo dambeeya markaasaa xadiidkaa ku sugnaa yaa anaso undur rajula yakulu maci anasow bal cid eeg ila cunto zayd baan uba yeedhay buu oo markaasuu la suxuurtay markaa maxay tahay labada xadiidba ama labada dariiqba way noo sugayiine dee zaydna waa kaasoo anasbaaba kol weydiiyey intee uba dhaxaysay in anasna waa u joogay yaanu laba suxuuranin oo isagu lamau suxuuranahayne laakiin waa la joogay oo waaba kan dee suxuurtaya uba keenay oo marka musnad anasna waa gees waa ka yahay kaa musnadka zaydna waa yahayba marka anasna waa la weydiiyey intee u dhaxaysay zaydna waa la weydiiye o anas baa weydiiye oo labada su-aaloodba markaa way jiraan falamaa faraqa min suxuurihimaa suxuurtoodii markay dhammaysteen ayuu qaama nabiyullaahi sala allahu caleyh wasalam ila salaati o dee kolleynama la salaado kol haddii waagu baryo uu tukan jirayoo muu sii dibdhigi jiroo saa ceshaayay dadka iyo muu sugi jirin bal intay dadku imanayaan waxaa dhici karta aadaankaas iyo inta uma dhexaysay intuu labada ragcadood ka tukanayo inay ahaydba markaa waa waqti koobanun qaama nabiyullaahi sala allahu caleyh wasalam ila salaati fa sallayaa way tukadeen faqulnaa lianasin qataada lianas baanu ku nidhi kam kaana bayna faraaqihimaa min saxuurihimaa waqtigan ay suxuurtoodii kaba faaruqeen iyo wa dukhuulihima fi salaati salaada gelitaankii ay galeen intay uba dhaxaysay qaala qadru maa yaqra'u rajulu hamsiina aayatan inta ninku ka aqriya konton aayadood inahaasunbaaba u dhexeeyo macnaha suxuurtiibaa dee waqtigaa waagu uu baryayo maaha inuu dee iyadoo waagi barye uu suxuuranayeen oo de waa ka waxa weeye umuurtaasi way nooba dambaysa xadiidkana taa looma daliishanayo iyagoo waagi baryey bay suxuuranayeen taas ma aha ee aada bay isugu dhawaayeen weeye faariqa u dhexeeyeyna wax yaroo kooban buu ahaa salaadana rasuulka ilaahay san horeba usoo maray qalas inuu ku tukan jiray iminkana ay noo dambaysa marka iftiinkii laba gartay waagu inuu baryey ayaaba la aadaami jiray lana uu tukan jirayna xadaثna ismaaciil bn abi weysin can akhiihi can sulaymaana can abi xaazimi ismaaciil bn abi weys waa sheekhi bukhaari walaalkiina waa ninkii markii dhaweyd baan soo haynay abubakrin markii dhaweyd aan soo haynay sulaymaanka naftiisa kaba warinaya cabdulxamiid ayaa laba idhaha can sulaymaana can abi xaasimin abu xaasimkuna waa abu xaasim alacraj salamة bnu dinaar kol haduu sahl ka warinayo annahu samica sahla bna sacdin yaquulu kuntu waxaan ahaa tasaxaru mid suxuurta fii ahli ehelkaygii waa gurigoodii de halkay degayeen uma yakuunu waxa ahaanaysay surcatu bii deg deg baa igu noqonaysoo bacnaa dee waa inuu soo degdegay ahaanaysay an udrika bi an udrika inaan gaadho oo haleelo salaat alfajri maca rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam macnaa rasuulka ilaahay salaada waqti horeu tukanayay marka waagu baryaba uu tukanayay suxuurtiina dee waqtigeeda ugu mudani waa in la dambaysiiyo si qaradka laga leeyaye xikmadu ay u muuqato ah ruuxu inuu soomkiisa uu kaalmaysto waxuu waqtigaa cunayo wuxuu labadii habeennimo cunay ama saddexdii cunay dee waagiba wuxuu baryaya isagoo kaba baxday weeyaan laakiin marka lagu soo dhoweeyo ee waaga berigiisa lagu soo dhoweeyo isagiyo kii quraacday markii uu salaadii subax ka baxay waa isla midun isagiyo kaasi isku midunbay noqonayaanoo dee waana u adkaysanaya soomkii waana qaradkii loo lahaayo ee inay dacaamkan suxuurta soomka loogu kaalmaysanaya marka lagu soo dhoweeyo waqtigan soomkuu bilaabmayana xikmadiibaa sii muuqanaysa haddaba wuxuu leeyahay markan ehelkaygii kuba suxuurto deg deg bay ugu noqonaysa in rasuulka ilaahay salaaddii la soo gaadhay macnaha uu soo gaadhayay laakiin hadduu dee waxa weyan aanu degdegin waxaa la arkaa inaanu soo gaadhin kolleyna markaa mu ahayn jaarka masjidka ma ahayn way ka yar duruseen waa dadkan masaajidka ku xeernaa ama ku dhowaa dadkii dee muhaajiriintae halkaa degay uun mooye waa reer bani najaar ba isaga waa reer bani saacida xaafidahoodu intaa waabay ka yar durugsanaayeen halka laakiin iyaduna waxaan filayaa inaanay dheerayn maan aragoo dee meesha weli waa la garanayaa baaba la yidhi laakiin haddana weli imay suurtogelintaan madiino tegaya inaan arkee saqiifatu bani saacida laba yidhaayo imankaba masjidkaba meeshii ay ahayd kama dheeraa la yidhaayo iyaguna may fogaynuun baan leeyahay reer bani saaciida walow anay reer bani najaar hayn kuba soo dhawaayenoo bal ilaa imankadan waa macruuf baaba la yidhaha bay leeyii laakiin weli maan imay suurtogelin inaan arko meesha ama saqiifatu bani saacida bal meelihii ay ahayde laakiin sa muuqata aada ugamay fogeyn masjidka kamay fogeyn sidan buu lahaa waqti markii suxuurtaba way ku adkayd ama deg deg bay kuba noqonaysa inuu rasuulka ilaahi salaada la soo gaadho oo markaa la tukado xadaثna yaxya bn bukayri qaal akhbarana layث can cuqayli can ibni shihaabi qaala akhbaranii curwaة bnu zubayri ana caaishata akhbaratu caaisha u warato qaalad waxay tidhi kunna waxay ahaayeen nisaa lmu'minaati cibaaradu way nagu soo noqnoqotaa ee waxay ahayd imaka halkan in la yidhaha kaanat nisaau lmu'minaati oon damiirkan dee jamaca niswadu niswadu aanu gelin waa luqada luqatu balxaaris ama luqatu akalun albaraaqisu markaas ay noqoto oo waxay ahaayeen nisaau lmu'minaati waa nisaau lanfusi lmu'minaati adigu malaa madhabkii waxa weeye basra yar diidaya reer kufa iyaguba markaa iskaba ogolyihin oo shaygii oo naftiisii looba idaafeeya meesha imane dumarkoodna taasay qadaraan oo nisaau lmu'minaati waa dumarka adigu mu'minaadkiihi yashadna kuwa xaadira maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi maciisa salaat alfajr salaada subax oo macnahaas habeenkii bay imanayeen oo salaadii subax bay imanayeen oo cishaayiga way imanayeen dumarkii dee waxa weeyaan way noo dambaysaa insha allahu tacaala umuuraha rasuulka ilaahayna wuxuu yihi laa tabnacu imaa allahi masaajid allah dumarka addoomaha ilaahay masaajida ilaahay ha u diidina marka haddaan fidno iyo dhib jirtaa jirin dee had iyo habeenba way iman karaan walow dee masaaj aqaladoodu haddana tahay u fadliga badan ay tahay oo iyaga jamaacada ragga saaran waajibka lagagaba dhigay bal matalan amaa taasi aanay iyaga waxa weeyaan waajibka iyo taa kuba ahayn salaat alfajri mutalaficaatin xaalayin kuwa ku dadan bimuruudihina halkii hadda malaabistan kusoo ama siyaabka ayaynu kuma soo marnay xadiidka uma yanqalibna way laamayeen ilaa buyuutiina guryahoodii bay ku laamayeen xiina yaqdiina salaata salaada markay dhammaystaan oo dee markay dhammaystaanba way kacayeen laa yacrifuuna xaal aanu garanayn axadun axad min alkhalasi min ajli lkhalasi waa madowga iyo dulmada jirta daraaddeed bal taas wey kole xadiid abu barsaynu soo maray oo ahaa rasuulka ilaahay salaaduu ka bixi jiray xiina yacrifu rajulu jaliisahu tanna ma garanayn labada xadiidkaas ma caarudsana oo ka uu garanaya waa ruuxan dhinaciisa fadhiya eeyuu wejigiisii markuu fiirsadaa u muuqanaysay oo dee inay weli meel dedanna waa laguba jiraa iyaguse waa ruux dedan oo weliba kaninkaa ka baxay oo kaa durugsan dee ruuxna xataa ruuxii hay-ada inay kolkolba iyadoo haweeneedu dedan tahay ama ruuxu uu dedan yahayba oon wejigiisu muuqanba ayaa shakligiisiiyo waxyaalahaas lagu kala soocayo dee kolkol hay-adii waa lagu kala soocayo shakligii ruuxoo dedan baa ruuxan kale laga sooci karaaye laakiin waa habeenoo dee shaksigooda iyo muuqaas muuqda mooye wax kaloo dee lagama garanayo xataa shakli ahaan iyo laguma garanayn ruuxii shakligeedaba yaqaanay taas kumuu garanayno waa dhulkoo madow siduu rasuulka ilaahay waagu inuu baryay u tukan jiray de waqtigaas uu dhulka weli madowgii baaqiga yahayna waa kala bixi jiro taas bay ahayd oo macnaha rasuulka ilaahay qalas ayuu tukan jiray laa yucrifuhuna axadu min alqalas waqtiya uu dibdhigay way jireen laakiin markii dambe salaadiisu tan bay uba badnayd allahuma xadiid baa jira rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh axaadiisii kaba mida aymo kala duwana ay saxiix yeeleen oo lafdigiisu ahaa asfiruu bilfajri fa inahu acdamu liljr fajriga iftiimiya oo macnaa taas taasaa ajrigiisa u weyno ama ajrigiisa uba badan yahay kole xadiidkaasna siay culimmadu kuba xambaareen shaaficiya aymo kale macnuhu ma aha in la sugo inta dhulku ka iftiimayo siay dee bacdigood halkan xanafiya yidhaaheen ee waxa weeyaanu waa taxaququ duluuci alfajri macnaa fajrigoo laga shakisayo talow ma berye mise ma beryin inaan la tukane la hubsado waagii inuu beryo dee taasna ufuqon baa laga garanayaa maaha dhulka madowgiisi isma bedelayo dhulkii isma bedelin aimada qaarkoodna waxay kuba xambaareen dee fajrigu waa ta aan soo maray u ka qira'a dheeraa taase ee qiraa'adii dheereeya oo de haddii qiraa'adii laba dheereeyo oo kale waxaa dhici karta in iyadoo dee waa tan siduu abubarzaba yidhi ruuxuu kii dhinaciisa fadhiya laba garanayo nooc iftiin baaba jirta aqalkii iyadoo masjidkii dee uu qaf dadan yahay marka ruuxii uu yar garto dee haddii bannaankii la joogana taasi way kasii yar markaa waasacsanaanaysaa ama ka yar iftiinsanaanaysaaye bal jaanibkaa tadwiilka weeye laakiin axaadiistii qalaskana ma nasakhayo in jaanibkan kalena in rasuulka ilaahayna caadadiisu taamay ahayn koluu saa kuba tukado markii dambe aanu dib ugu noqono waa xadiid bay inooguma timi bal xadiidkaasna taasuu kuba xambaaran yahay taasba weeye wallahu subxaana watacaala aclaa waclam